الحمd لله ثناء لله ثم الصلاaة والسلام على رسuل اللh صلى الله عليه وسلم رb cلمنا mنه ma جhلnا وذkرna mنه ma نسيnا وcaشhرkii sagaal iyo tobnaad kitaabka التdhيب في أdiلة mتن الغاية والتغريb mتن أbي شhuجاع في الفقه الشhافعي qال القاضي أbو شhuجاع الأسفhاني رaحimه الله تعالى عليه faslu haadaa faasilu wey wa nisaabu dahabi dahabka nisaabkiisu cishruuna mihqaalan halkaasoo nooma joogin dahabka nisaabkiisu waa labaatan mihqaal isna akrina malaynaya kaas isaga miya wa nisaabu dahabi dahabka nisaabkiisu cishruuna mihqaalan labaatan mihqaal wey wa fiihi dhexdiisana waxaa ah rubucu lcushri cush rubci waa lacagta sida looga sakeeyo markii toban meelood isleeg laga dhigo meesha tobnaadba afar loo qeybinayaa meel kalmada la bixinaya afartaas wa huwa rubcu mihqaalkuna rubculcushriguna nisfu mihqaalin mihqaal niski weeyaan ilaa labaatan maxaa u cushura labo toban iyo toban weeye moogto labadaas kala jejabiyo nis iyo nis halkiiba ka dhig mihqaalkase laba nis mihqaalka kalena laba nis markaas afar nis nis ka midaa bixina saar macnaa afartaa nis rubuc ka midaa bixina saar afartaas waa bixinaysa waaya wa fii maa zaada wixii ziyaadana bixisaabihi buu ahaaday xooluhu waxay lahaayeen tirooyin dhexdhexaadoo cafisa lacagtu ma leh shilin hadduu ku darmado intii kusoo aadi lahayd waa in la bixiyo waa liqabari abi daawuud wagayrih can caliyin radia allahu canhu can nabiy sala اllah alay slm qaala wuxuu yihi walaysa calayka dushaada ma aha shay-un waxba yacni fi dahabi dahabka dhexdiisa xataa yakuuna laka ilaa u kaaga ahaanaya cishruuna diinaaran labaatan diinaar ilaa u kaaga ahaanayo faidaa kaana laka markuu ku ahaado cishruuna diinaaran labaatan diinaar waxaala calayha alxawlu sanadna kusoo wareego waa lacagta dahabkaaye fa fiihaa dhexdeeda waxaa ahaaday nisfu diinaari diinaar niski famaa zaada wixii kordhana fa bixisaabi daalika kaa xisaabtiisu ahaaday maanta sentiyada kusoo aadaya laga rabaa wixii dheeraada yes wixii la mid ah wadiinaaru iyo huwa lmihqaal wey diinaar cishriin diinaar iyo cishriin mihqaal waa isku mid wa yusaawi l-aana hadda wuxuu u dhigmaa marakan nisfa liira inkiliisiyatin liira hal liira berki oo inkiliisiya macnaha ingiriiska wey hal liiro lacagta liirada liira waaye baa adduunka wadamo ka mida laga isticmaalaa waaye starliin bay ku leeyihin waxa weeyaan waa liiro barkeed oo inkiliisiyatin ingiriisi ah way u dhigantaa hadda iyo wasiyaadatan qaliilatan in yar oo lagu daray niska wax yaraa lagu daraya ayib intaa markuu inoo sheegay wuxuu yidhi wa nisaabu lwariqi fidada nisaabkeedu mi-ata dirhamin waa laba boqoloo dirham wa fiihi dhexdiisana waxaa ah rubcu lcushri rubcu lcushri waay ayaa la bixinayaa sidii tii hadeerba rubcu lcushri loo bixinayay laakiin lacagtaa kala badan ten lacag aan qiimo badnayn weeye waa fido laba boqol maxaa cushur u ah labaatan labaatan afar shanaad weeye maxaa rubuc u ah shan shantaasaa la bixinaya wa fiihi rubcu lcushri baa aw huwa khamsatu daraahim isagaaba kuu sheegay waana shan dirham wa fii maa zaada wixii ziyaadana bixis bixisaabihi buu ahaad fa bixisaabihi wey fii kitaabi abi bakrin radia allaahu canhu firiqati buu yihi fidada waxa ah rubculcushur iyo weliqowlihi baa daliilu ah sala allahu alay sl nabig hadalkiisa oo yidhi laysa ma ahanin fii maa duuna khamsata awaaqin shan wiqyadood wixii ka yar oo min alwaraqi fida sadaqatu zako rawahu lbukhaariy wa muslimu walafdulah muslim baa lafdiga leh alriqa iyo walwariq labaduba alfidatu wey waa isku mid awaaqin jamcu uuqiyatin jamceedi wey wahiya arbacuuna hal wiqyad bay dhihi jireen soomaalida hore wiqyad intaas wiqyadood wiqyad jamceed oo awaaqin la yidhi wey wahiya arbacuuna dirhama wey waaya walaa tajibu ma waajibin zakadu fi lxuliyi xullida almubaaxi ee bannaan walaa tajibu ma waajibin fi lxuliyi mubaaxi xullida la baneeyey zakaatun zaka kama waajibin xullida iska bannaan zaka laga bixin maayo dumarku waxay gashadeen xullida dahab iyo fidla iyo waxaas yaa zaka laga bixin maayo ama ninku hubka ku quruxsanayey ama hadduu fargashi fidaa samaysay ama ilig dahaba gashaday saka dhiib la dhixi maayo wa likhabari lbayhaqiyi wagayrihi min xadiidi jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa zakaata zaka ma ahaanin fi lxuliyi xullida dhexdeeda bayhaqi baa wariyay walmubaaxu mubaax lagu sheegaya fi lxuliyi lmubaaxi lagu yihi ka khaatami fidatin fida fargashigeed weeye oo lirajuli nin u ahaaday isagu dahabka ma dhigan kare aw siwaarin jinjin weeye oo min dahabin iyo wanaxwi wixii lamida laakiin lilmar'ati haweenay u ahaada faslun haadaa faasilun weeye wa nisaabu zuruuci zarciyaasha nisaabkooda wathimaari miraha khamsatu awsuqin shan wisqi weeyaan ama shan ratirar wahiya shantaa wisqina alfun wa sittu mi-ati ridlin bilciraaqiy kun iyo lix boqol oo rodol oo ciraaqiya ciraaq waay middaa hore marka wuxuu yidhi liqowlihi salى اllahu alay slm laysa fi ma duuna khamsati awsuqin sadaqatu ma ahanin rawaahu lbukhaariy wa muslim walimuslim laysa fii xabbin raashinka dhexdiisa ma ahan walaa tamrin timirtana ma ahaa nin sadaqatun wax zaka ah xataa yabluqow ka gaaraya khamsata awsuqin shan wisqi rawaa zaada ibnu xibaan walwasquna situuna saacan waa lixdan saac waa waxa weeyaan kun iyo lix boqol oo rodol oo bil ciraaqiy wa tusaawil aana hadda waxay u dhigantaa bil wasni waa xagga wasanka waxay u dhigantaa toddoba boqol toban iyo shan kiilo garaaman taqriiban toddoba boqol iyo toban iyo shan kiilo kuwa kutubta ku sheegana waa jiraan toddoba boqol iyo labaatan shan kaloo kiilo kusii daraan kiilo garaam kiilo garaaman wa fii maa zaada wixii ziyaadoo raashinana bixisaabihi buu ahaaday wa fii maa waaya wa fiiha dhexdeedana waxaa ahaaday raashinkaas shan wisqi in suuqiyada haddii lagu waraabiyey bimaai samaai samada biyaheeda roob baa helay aw sayxi daad biyo iska soconaya dhulka iska haranharcaynaya iska dabaalanaya al cushru baa la bixinayaa raashinkaas cushurki toban meelood u qaybay meesha kharash kuma gelin ilaahay baa roob iyo daad keenay beerteena saas ku baxda wain suqyada haddii lagu waraabiyo biduulaabin dalawiyaal aw nadxin waraabin rushayn nisful cishri cushur niski kii hore kharash la-aanta ahaa cushur baa la bixinay kan kharash baa galay nis ha loo reebay cushur niskiis ha la bixiyo asayx waxaa la yidhaha almaau ljaari biyaha dareeraya calaa wajhi lard munsaban min jabalin aw naharin kasoo butaacaya ama ka soo rogmaday buur ama webi cadiim wey wanadxuna alistikhraaju soo bixin dalab wey biyaha lasoo bixinaya biaalatin qalab oo min bi'rin iyo wanaxwihi ceel iyo wixii lamid a laga soo bixinaya matooro iyo haddii loo sameeyo waxa weeye dalawiye iyo gaadiid maaragta soo saaraya iyo waxaasoo dhan qofkii kharash baa galay روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبو حيري فيما صغت السماء عركو وحي ورابسو والعيون إله ورابيان أو كان هذا عفريا عثاني حديد كعب حديد كعب حديد كعب العشر طوان ميلود ميلبا وما سقي وحي الورابية بالنضحنا وراب نصف العشر عشر نسكي باء وروى مسلم باوري عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء صمد وحي وراب سأل عشور باء طوان ميلود ميل وفيما سقي وحي الورابية بالثانية جديد نصف العشر باهاري عشر نسك هاي وعند أبي داود أو كان كي هذا بعلا هذا أو حين الدريس رئيسك بنوغيا العشر باه عفريا وحوي الذي يشربه مثل كعب من المضار الرابك ولا واي يعتنى أن لو قصد في سقيه ورابنتس وهو البعل واسكمت وحيد كعب الغيم المضر ويان الصانxatuna maa yusakraju waxa wax lagu soo saaro weeye biwaasidati waasidadiisa almaa-u biyaha lagu soo saaro min albiri looga soo saaro wanaxwi tuubo iyo motoor iyo wixii la mid ah udalow iyo xarig iyo watukhraju zakaatu thimaari miraha sakadooda waa la bixiyaa bacda maa yusbixu lcinabu cinabku intou noqday zabiiban warudabu rudabkuna noqday tamran qoyaanka ha dhaafaan وزكاة الزروع الزروع زكادين عند الحصول عليها markii la xasiliyo agteeda wey iyada markay xasisho la jarto beeraha la jafto la gooyo qaala allahu tacaala qaala tacaala waatuu xaqow xaqiisa bixiya kuwa beerta goosanayo yooma xasaadihi goyntiisa maalinteeda maalintaa goosataan beeraha xaqa masaakiinta bixiya suurat lancaam boqol afartan iyo kow geelana maalinta la shubayo ceelka jooga dadku waa loo lisaa waa sunna iyadu laakiin soomaalidii horea taqaanay dhaqan wanaagsan bay ahay faslun haadaa faasilun weey wa tuqawamu waa la qiimeeyaa curuudu tijaarati baayac mushariga badeecadiisa wax kastoo aad ka ganacsatay meherada wax yaal cinda aakhiri lxawli sanadka aakhirkiisa agtiisa bima shturiyat bih wixii lagu soo gaday baana lagu qiimeynayaa bimaa baa lagu qiimeeyaa ushturiyat lagu soo gaday bihi maagaba lacagtaa ku safadhay maxay ahayd alaabta ka soo bixisa fido ku qiimee dahab ku qiimee labada lacagood baa jiray doolara iyo hadda adduun kala yaalla ku qiimee waaye noocaa ku safadho ku keentay noocan hayna ku qiimeen weeye ujeedku doolaraa kusoo gaday markaasaa toobiyaan ku qiimaysa iyo bir wayukraju min daalika kaa xaggiisana waxaa la bixinayaa rubucu lcushri baa la bixinayaa lacagti lacag wixii bay noqday badeecada mar haddaa qiimaysa lacag baa soo baxday tootal waa imise intaa rubculcushri boqol kun bay noqotay oo doolar cushur waa maxay toban kun toban kunna maxaa rubuc u ah laba kun iyo shan boqol saasoo kale wey wama stukrija waxaa lagala soo baxo min macaadini dahabi dahabka macdantiisa iyo walfidati fidada yuraju minhu xaggiisa waaa lagala soo yukhraju minhu waxaa laga bixinayaa dheh rubucu lcushri baa laga bixinayaa fi lxaali isla markaas lala soo baxay halkaana godada layska qodanayaa ceelal baa la qodanayaa waxbaa lagala soo baxay war waa maxay waaa lasoo baxshay waa dahab meel dahab laga qoto xataa soomaaliya ku yaala iyo fida laga soo baxshay haye sakagoysna waa dhan yihiin rubucul cushur baa la bixinaya goormo sanad inuu soo wareega maaha waa hadda wamaa yuujadu waxaa la helay oo min alrikaazi dafiinuljaahiliya jaahiligu waxay aaseen waxaa laga helay fa fiihi waxaa ahaaday alkhumusu shan meelood meel kan xoolo badan baa la baxshay kana qaalisan kana macnaa inta la baxshay ay badanta shay oo shan loo meelood loo qabsho meel ka mid a bixinaysa laakiin tii hore waxay toban baa loo qabshay tobankiibaa meesha tobanaad afar loo sii qabshay ya kan waxaa la bixinayaa alkhumus shan meelood meel baa la bixinaya raalkaas wuxuu ka qoray wixii laga soo baxsho min anaqdiya fain ishtarayta bidahabi ama fain ishturiyat bidahabi dahab haddii lagu soo gaday quwimad bihi isagaa lagu qiimeyn wain ishturiyat bilfidati fida haddii lagu soo gaday quwimad bihaa iyadaa lagu qiimeyn wahakadaa sidaa kuwa lacagtaa ka soo bixisay dabagal walaa taquumu wa tuqawamu aan dhahno walaa tuqawamu lama qiimeynayo bilcuruudi badeecada waay walaa tuqawamu laguma qiimeynayo bilcuruudi badeeco inishturiyat bihaa haddii lagu soo gaday badeeca kusoo bedelat raashinkan intaanoo bagaasha kalaa isii xoolahan intaanoo bagaasha kalaa isii lacagba meesha lama sheegin ha lacag baa lagu qiimeynaya laakiin badeecadii lagu qiimeyn maayo ayib kaa dambe oo rikaaska rikaas waa maxay jaahili baa aastay lacagtan waxaa ku qoran sawiradii iyo saxiixyadii iyo calaamadihii dowlad hore oo jaahiliye ahayd jaahiliya maa qabla alislaam khalaas qofka la soo baxay baa l shan meelood meel bixi isa ka dhanta rawa الbukhaariyu wmuslim can abi hurayrata radi allahu canhu can rasuuli lahi sal اla alay slm qaal wafi rikaasi alkhumusu baa ah shan meelood meel wاrikaasu almustakraju midka lagala soo baxay wey min dafiini اljaahiliyati jaahiliyadu waxay aaseen dahaban aw fidatan dahab iyo fida wxu doona ha noqdo wtukraju zakaatu waa la bixinayaa fowra alxusuuli calayhi sidaasti loo helayba fowr fowra alxusuuli calayh saasi loo xasiliyeyba ha laga bixiyo waay waa fi lxaali bay ka dhigantay iyaduna faslun haadaa faasilun weey watajibu waxaa waajibaysa zakaatu lfidri zakada la yihaahda zakaatu lfidri bihalaaثati ashyaa shayaal oo saddexa alislaamu islaamnimo wbiguruubi shamsi qoraxda dhicideeda min aakhiri yowmin maalinkan u dambeeya min shahri ramadaan ah qoraxda waa ina qofka u dhacdo joogay intaan qoraxdu dhicin waa inuu noolaa iyo besde bishiina waa gaaray waa u dhalatay waxaa kaloo shardi saddexaad ah waa wujuudi lfadli dheeraad joogiddi can quutii quudkiisana dheeraad ka ah iyo wa quuti ciyaalihi ciyaalkiisa quudkiisa quudkooda fi dalika alyomi maalinka ciid ah maalintaas iyo hameenkaas caruurtiisu waxay isticmaali lahayd isaga iyo caruurtiisu waa inay zakaatu fidriga wax ka dheeraada waa in la helo intay karsan lahaayeen dabka ku shuban lahayn keliya hadday tahay mada wayuzakii qofku waa ka zaka bixiya can nafsihi naftiisa kow wa caman qof xaggiisna waa ka zaka bixiya talzamu talzamuhu ay ku waajibtay nafaqatu nafaqayntiisa ee biilidiisa oo min almuslimiina muslimiinta ku bayansa dad waxaa jira nafaqadooda marmar waajibta laakiin aan muslimiin ahayn sakaatulfidri lagama bixiyo saacan buuna bixinayaa min quuti beledihi magaaladiisa quudkeeda ah qaalibulquud rawaa albukhaariyu wa muslimu walafdu lahu can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama farad nabigaa faral yeelay zakaata alfidri oo min ramadaan ah cala naasi buu ku faral yeelay saacan buu faral yeelay oo min tamrin aw saacan oo min shaciirin heeda calaa kulli xurin aw cabdin xor kasta iyo aduunkasaa addoon kastaa lagu waajib yeelay dakarin aw unthaa mid lab iyo mid dhadigba oo min almuslimiina ah ku bayansa wa fii riwaayatin cinda albukhaariyi wa amara waa amray nabigu bihaa zakada in la bixiyo bihaa zakadaas an tu-addaa in la bixiyo qabla khuruuji innaasi dadku intaysan u bixin ila salaati salaada ciidda intaan la aadin zakaat zakada ha la bixiyo wa cinda albukhaariy can abi saciid alkhudriy radi allahu canhu qaal kunnaa waxaan ahay nukhriju kuwii bixiya fii cahdi rasuulillaahi xilligii nebiga sala alla alay slam yowma alfidri maalinka fidrada saacan oo min dacaamin hal saac hal daarad hal suus suus oo min dacaami wa kaana dacaamunaa wuxuu ahaa ashciraheed iyo wazabiiba zabiib walaqida garoor iyo watamra timir waxaasaanu cuni jir wa qadruhu saaca qadarkiisu khamsatu ardaalin waa shan rodol wa hulutun iyo huluf oo bilciraaqiyi ciraaq baqdaad magaalada caasimadda ay u tahay wadankaas ilaaha badbaadisha watusaawi bilwasni wasanka wixii hadda kulli eg tahay laba kun iyo afar boqoloo garaaman taqriiban laba kiilo iyo waa maxay nuskiila wax yar dhiman laakiin mid kaleo wuxuu leeyahay laba kun toddobaatan waxaan leeyahay laba kun halkaa markuu dhigay laba kiilo sooma dheh iyo afar mid baa waxaa dhahay halkaas afarta ah labadaas waxaa lagu darayaa waxaa weeyaan adugu saddex kiilo wax yar dhiman buu ka dhigay garaaman oo garaam taqriiba ayib faslun haadaa fasul watudfacu zakaatu zakada waa la dhiibaa ila alasnaafi sinfiyaasha athamaaniyati sideedaha aladiina kuwaasoo dakarahum allahu tacaala ilaahay ku xusay fii kitaabihi alcasiiz fii qowlihi tacaalaana kaga sii sheegay inama sadaqaatu sadaqooyinka waajibka lilfuqaraa'i iyo walmasaakiini labo iyo walcaamiliina calayha kuwa ka shaqeey walmualafati quluubuhum qalbigooda kuwa lasoo dumay oo fi riqaabi waa addoommada la xoreeyay oo la kitaabayey waalghaarimiina kuwa deymaysan iyo wa fii sabiili illaahi iyo wabni sabiil kuwaasaa la siinaya suuratu tooba alfuqaraa hum aladiina way laa yaqdiruuna aan awoodan calaa shayin oo yaqacu dhici kara mowqican makaano dhic min xaajatin baahidooda kaman qof yaxtaaju u baahan ilaa casharatin toban shilin ama toban riyaal fayaqdiru wuxuu awoodaa cala thnayni laba riyaal keliya laba shilin ow laa yaqdiru calaa shayin ama waxba ma awoodo toban buu u baahan yahay laba qof haysaa maxay toban dee xoolo badanaa ka maqan almasaakiinna waxa weeye waa ereyga la fasirayo waa in laba dhibcood baa la dhigaya almasaakiin hum aladiina kuwa weeye laa yaqdiruuna aan awoodin calaa maa yakfiihim wax ku filan kaman yaxtaaju qof u baahan weeye casharatan toban faya fayatiihi thamaaniyat ama thamaaniyatan sideed buu la imaanaya waay sideedu keenaya alcaamiliina calayha hum iyagu man weeye yastaciinu bihim oo kaalmaysanayo alimaamu bijamcilmaali zakada inay soo uruuriyaan wa towsiicaha iyo qeybinteeda almualafati quluubuhumna man weeye fii islaamihi u ahaaday dacfun iyo wanaxwu islaamnimadiisa awood hala siiyo islaamnimadiisa xoog ha yeelate ayib fi riqaabin waxa weeye almukaatabana kuwa la kitaabeeyey iyo wa taxriiru lcabid addoommada la xereeyo alghaarimiina almadiiniina kuwa deynta lagu leeyayo walaysa ladayhim agtoodan aysan olin wafaa-u deynihim deyntooda oofinteeda fii sabiili llahi hum lguzaatu waa kuwa duula difaacan difaaci darteed can ilislaam islaamka ay difaachayaan walaa tacwiida bedelna uma ahan lahum iyaga min beyt ilmaali bangiga wax kuma leh ciidamada mushaarku qoran yahay maaha diinta islaamka inay difaacayaan markii laysku yeero waa nafurayaal mutadawiciin fidaa'iyiin waaye waxaas baa dhihi ka dhahay magii la mid a waa dad daacada weya kuwaasaa la yihahda ibnu sabiilna almusaafiru alladii yuriidu doonaaya an yarjica ilaa beledi waddadiisa inuu u noqdo magaaladiisa walxalqad faqada waaye annafaqata nafaqa allatii taasoo tubaliquhu gaarsiinaysa maqsadahu qasadkiisa ma hayso wuxuu ku gaaro sahayda iga go-do musaafir baana meel hebel baan u socday hallay siiyo buu yidhi ama ma dhihina waaba la gartay in isagu baryootamo maba ahee dadka la siiyey buu ku jiraa xoolaha intaa markii intaa aan ku qaadanay wuxuu yidhi halkan wakhamsatun shan qolo laa yajuusu ma banaana dafcuhaa zakada u dhiibideeda ilayhim iyaga la siiyo wabni sabiili wailaa man baa zakada la siinayaa yuujadu la helay minhum dadkaas sideedda qolo ah ciddii laga helay ilaa afarta hore inama sadaqaatu laan baa lagu marshay meesha lilfuqaraa wاlmasaakiin wاlcaamiliin calى wاlmualif mualafati kuwaas waa laamkaasi wata kuwa kalena fii baa lagu socodsiiyey wa fi riqaabi wlgaarimiina wa fi lghaarimiina wa fii sabiili اllah wabni sabiili sideeddaa qolo ciddii laga helaa zakada la siinaya walaa yaqtasiru kuma gaabsado calaa aqala wax ka yar min alaaatin saddex min kulli sifin sinfi kasta ila alcaamila caamilka laanta zaka ururinta iyada qof waa lagu gaabsan karaa laakiin inta kale waxa weeyaan waa inuusan saddex ka yar ku gaabsan qolo kasta saddex qof hauga yar waa hamsatun shan qolo laa yajuusu ma banaana dafcuhaa zakada u dhiibideeda ileyhi waa zakiya hooye lama dhihi karo alqaniy qof hodan ku abi maalin xoolo aw kasbin shaqo xoolow haystaa amba shaqo waay sakada la siin mayo liqowlihi sala allahu calayh wasalam laa taxilu sadaqatu sadaqada uma banaana liqaniyin qof hodan ah walaa lidii miratin lixaad midu saaxiiba sawiyan siman mid lixaadkiisu dhammaystiran yihin rawaahu tirmidiy wa abu daawuud almira alquwa awoodda iyo walqudratu karidda cala lkasbi shaqada shaqow awoodaa shaqadiina waa la helayaa shaqayso وفي رواية عند عند أبي داود ولا لقوي مكتصب kaasna la siinaya zakada in awood la shaqaysanayaan shaqadeena haysta alqaniyu bimaalin oo kasbi walcabdu adoonna la siin maayo wa banu haashim wa banu lmualib labadaa qolaan la siin maayo waliqowlihi sal l sl nabig wuxuu yihi ina haadihi sadaqaat sadaqooyinkaadi inamaa hiya awsaaqunnaas dadku waxay wasaqdooda weeye iska isnadiifiyeen wa inahaa waxaanina laa taxilu xalaal uma aha limuxamedin walaa liaali muxamed muxamed iyo muxamed aalkiisa midna rawaahu muslim warawaa albukhaariyu wa muslimun can abi hurayrata radi allahu canhu qaal akhada alxasanu bnu caliyin baa soo qaatay tamratan xabad timira oo min tamar min tamri sadaqati sadaqada timirteedi ah buu soo qaatay fajacalahaa wuxuu yeelay fii fiihi afkiisa dhexdiisa fii fii baa kulantay waay fiihi fiihi iska dhihi maysid waa inaa sheegta waxay tahay afkou geliyey faqaala nabiy baa yihi sala allahu calayh wasalam ka kikh kikh maya waay liyadraxaaso u tuuro akh akh wey ilmuhu waa iska tufayaa marka uma qaala wuxuu yihi amaa shacarta ma waadan ogeyn orya waa kuma ninka xasan bin cali xasan iyo xuseen midko annaa anagu laa naakulu inaana cunin asadaqata sakada maxamed aalkiisi baa ka midta ma cuna anagu sadaqada wاlmuraadu bali muxamedi salى اllahu alay wslam banu haashim wa banulmuطal wey wa muqaabilu taxriimi zakaati zakada xaaraam yeerideeda muqaabalkeeda calayhim dushooda laga xarimay waay sakada loo diiday muqaabalkeeda yucdowna waxaa la siinayaa khumus alkhumus hoolaha haniimada shan loo qaymiyey yaa me shantaa meelood oo loo qabsha meel ka mid a shan loosii qaybinaya waa khumus khumuski baa min alkhaniimati laga siinaya kamaa sayatii fi kitaab iljihaad reer bani haashim reer bani mudalib la siin mayo walkaafiru gaalna la siin mayo xoolaan soo wadaa buu leeyahay dad hodan aan ka soo qaaday muslimiintaa loo waday dee idinkan waxa weeyaan maxaa la sameynaya taasina wata gaalkii marka halkaasaa lagugu sheegay waliqowlihi sal alla alay slam limucaad fa aclimhum ogeysay ana ana calayhim dushooda sadaqa inay tahay taasoo tuuqadu laga qaadaya min aqniyaahim kuwooda hodanada ah faduraddu loo celinaya calaa fuqaraahim faqiiradooda walmuraadu waxa weeyaan aqniyaau lmuslimiina muslimiinta kuwooda hodanka ah iyo fuqaraa fakamaa annaha laa tuuqadu saan looga qaadayn min aqniyaai kayrilmuslimiina dad muslimiina dadaan ahayn kuwooda hodankaah oo hantilayaasha ah dadaan muslim ahayn sida aan looga qaadayn oo hanti haysta falaa tudfacu la siin maayo lifuqaraai kayrihi muslimiinta keyrkood fuqaradood xoogaa zakaa baan u qaybqaybinaya dadkaan iska tugsanayo kuwa gaalo ah sake la siin maayo si kale u dhaqaale ayib falaa tudfacu loo dhiibayo lifuqaraai kayrihi waman qofka talzama ay ku waajibtay almusakiya kan sakada bixinaya nafaqatahu qofka sakada bixinaya qofkii biilkiisa waajib looga dhigay oo biilba laga rabo laa yadfacuhaa isna siin mayo ilayhim dadku biilkooda ku waajibay bismilfuqaraa'ina ku sinmaya faqiirnimo magaceed iyo walmasaakiin dadkii biilkooda ku wajiba wuxuu leeya yaba wax ma haysaan waa fuqara waa masaakiin sakadaan siinaya liqowlihi salى اllahu alayhi wasalam limucaadin radi allahu canhu faaclimhum u sheeg ana calayhim iyaga dushooda sadaqatan zaka inay tahay tuuqadu laga qaadayo min aqniyaa'ihim faturaddu la celinayo calaa fuqaraa'ihim walmuraadu waxa weeye dadkan waxaa looga muraadayaa aqniyaau lmuslimiina muslimiinta kuwooda aqniyada ah oo hodanka ah iyo fuqaraa'ihim waay baa looga muraadaya aqniyaau lmuslimiin wa fuqaraauhum fuqaraau muslimiin fakamaa annahaa sidaan sakada laa tuuqadu looga qaadayn min aqniyaai kayrilmuslimiina dad muslimiina keyrkood kuwooda qaniga ah hantiilayaasha maalqabeen falaa tudfacu la dhisiin mayo lifuqaraai kayrihim keyrkood fuqarooda waxaan muslimiin ahayd oo faqiiro ah oo ummad kale ah la siin mayo annaguba kooda hodankaa xool kamaana soo qaadayna ayib waxaan kaloo la siinaynin qofka qanigaah ee maal iyo kasab qani ku ah addoon reer bani hashiin reer mari mudalib walkaafiru gaalka dadkii uu xukumaya xoolihii laga qaato isleeyahay wax ka qaado iyo waman qof talzamu lmusaki kan sakada bixinaya ay ku waajibtay nafaqatu nafaqadiisu dadkan kama sakada bixinaya qofka biilkiisa lagu waajib yeelay adigu sakadaada siin mayse laa yadfacuha uga dhimayo mira ilayhim dadkaas bismilfuqaraai faqiirnimo magaceed iyo wal masaakiin lagu siin mayo ay laa yajuusu dafcuhaa lahum in iyaga loo dhibo ma banaana idaa kaanuu fuqaraaa wa masaakiina fuqara iyo masaakiin mar haddii ay yihiin ayib marka fiiriyo qofka ay ku waajibtay qofka sakaynaya qofka biilkiisu ku waajibay sakada siin mayo kaasaa u horeeyay alqaniyu bimaano kasban kow walcabdu labo wa banu hashim wa banu mudalib walkaafir gaal waman qofka talzam ay ku waajibtay almusakiya kan sakada bixinaya nafaqatuhu biilkiisu laa yadfacuhaa ilayhim u dhiibi mayo bismi lfuqaraai walmasaakiini faqiirnimo iyo masaakiinnimo magacood ku siin mayo ee laa yajuusu dafcuhaa lahum inuu iyaga u dhibo uma banaana dadku sakada dadkii biilkooda ku waajibay sakadayda hooya dhihi mayo weliba magaca faqiirnimaya magac miskiin ku siin maya laakiin magacyada kale waa lagu siin karaa qaarkood ama kulligoodba in kaanuu hadday yihiin fuqaraa iyo masaakiin liannahum yastaqnuuna yastaqnuuna binafaqati nafaqada qani ku noqdeen nafaqada alwaajibati lahum ugu waajibtay iyaga alalmusakiina ugu waajibtay ka sakada bixinaya wayajuusu dafcuhaa baa bannaan sakada in loo dhiibo lahum iyaga bikayri haadeyni lwasfeyni labadaa wasfi waxaan ahayn faqiirnimo iyo miskiinnimo haddaysan sheegan waa la siin karaa waa dadkiis kamaa idaa kaanuu qaaribiin qaanlawiyaal haddii layihiin qaan baa lagu leeyahay ow mujaahidiina wuxuu yihi wayajuusu dafcu allahum bikayri haadeyni lwasfeyni soo ma faqiirnimo iyo miskiinnimo laguma siin karo kamaa idaa kaanuu qaarimiina ow mujaahidiina labadaas sifo waxaan ahayno kalaa lagu siin karaa maalan waa qaarimiin dayn baa lagu leeyay ama waa mujaahidiin waay iyo wakayrahu wandur fiiri fii man qofka talzamu nafaqatuhum nafaqadooda oo qofka ku waajibayso waxaa ka fiirsaa fasla nafaqaat fi nikaaxi fasalka nafaqada ka hadlaya ee noo iman doono kitaabu nikaaxi ku jira si aad u ogaatid dadkaas ayaa waxa weeyaan wey halkaasaa lagu sheegay inta biilkooda lagaa rabo ninkii u horeeyay oo sameeyey baa la yidhi waxa la yidhaahdo diinaarka carabiga ah cabdilmalik bin marwan bu ahaa waaye xilliga xajaaj bin yuusuf waxaa kaloo halkan ku jira masaa-il badan baa iska imaanayse lacagahan iyo waxaan dee hadda qiimo qiimo male badan marka waa in loo fiirsho dahabka iyo fidadaa mid loo fiirinaya ilaa siddeetan siddeetan iyo shan garaam markii gaadho lacagtaan goyn kadho waa in sakadii laga bixiyo ayib waxaa kaloo halkaa ku jira sakada ku waajibtay ninka iyo dadka ninka mas-uulka uu ka yahay nafaqadooda buu iyana ka hadlayaa الqصr والزawj wa calى abihi wa umih wuxuu leeyahay halkan sideedan qolo oo sakadu ka waajibtay markii laga hadlayay sideedaa qolaa sakada loo dhiibaya cid kale lama siinayo intoodii laga helo sakada magaalada inta laga raro magaalo kale in loo raro maaha magaaladan xooluhu yaallaan laakiin magaalo kale marka loo rar karo waxa weeye magaaladan haddii foqara iyo masaakiin laga waayo ama magaalada kale waxaa jooga qof qaraabo ah oo baahi daran hayso sakada aada u baahan ha loo raro waaye intaa markii la sheegay nimankan reer bani haashim iyo reer bani mudalib iyagu waxay qaadanayaan khumusul khumus khaniimaday ka qaadanayaan ayib kuwa gaalaha sekada wax laga siin mayo wuxuu kaloo sheegayaa masaa-isha sakada la xidhiidha wiilkiisa iyo gabadhiisa sakada waa siin karaa hadday sakada mutaysteen oo uusan isagu biilin ee dadka noqdaan ka madax bannaan mid kasta meeshiisa gaarkaa degan yahay gabar u dhalo meel gaara degan ama nin u dhalo meel gaara degan biilkiisa uusan saarnayn ama deyn baa lagu yeeshay ilmihiisa waaye sekadu markay saa u waajibto waa in la bixiyo hadduu xoogaa dib mariyo waa inuu toobadkeen la yimaado haddiibana bixiyo qof wixii bixin kara oo meermeerinaya weeye madlul qaniyi dulmun qofka hodankaa inuu wax meermeeriyaa waa dulmi taasna halkaasaa la dhigayaa waaye qofka sekada loo wakiisho adaa iga wakiila bix isna ma gadaal marin karo sekada sanadkan iyadoo aan weli la gaarin seke mucajalaa waa lasii horumarin karaa shuruudna way leedahay waaya haddii xooluhu yaraadaan intaan sanadku dhammaan oo seko goyn waayaan seke laguma le ninkaas masaa-isha kale waxaa ka mid a qofka cilmiga baranaya hadduu cilmiga u go-o xoolana u baahdo maxaa la sameynayaa hadduu shaqada aadana cilmigiibuu ka tegaya sekada waa in laga siiyo cilmiga nafcigiisa hadhow ummadda kusoo noqonaya qofka caabidkaale laakiin meel iska wardinaya ha shaqayso hana cibaadayso cibaado hadduu u go-o xoolaha sekada waa inaan wax laga siin hadduu shaqaysan karo waaya xoogaa maraatib oo mushaar baa qof qaataa de maxaa seke looga bixinaya haddii intuu meel dhigto oo sanada soo wareegaanoo dee sidaas loogu yeesho mooyaane maya sanad soo wareego laa zakaata cala sayaarati alatii yarkabuha shaksu masle muhiima gaariga qofku wato saaran yahay seke lagama rabo aw kaana sayaarata ujratin ama tagsiga oo xoogaaga laga qaato baashaas gaariyaashan yaryaro bajaaj iyo tagsi iyo wixi doona han la dhaho gaariga seke laguma le faa-iidada soo baxday hadday nisaab gaadho lacag saka goysa markaasaa laga rabaa sanadna soo wareego ama intii iyada ka soo baxday iyo xoolo kale u hayso isku daray kaasay nisaab gaareen sanadna waa soo wareeg beertaana sake laga rabaa ma jidhee raashinka ka soo baxay baa sakada laga rabaa beertiibuu kiriysay ninka beerta kiriisay sake lagama rabay ninka kiriiso raashinku uga baxay sakada ha bixiyo haddii sake lagu yeesho guryuu leeyahay gurigii uu leeyahay laa zakaata fi lcaqaar ama dabaqbu shuqo ka miduu leeyahay awil maki awil makiinaat makiinadaha oo fil masnaci makiinadahan saa waxu shiidayo warshadahan iyo waxaan saa isku daba maraya iyana sake lagama rabo waaye waxay soo saaraan ba hadday sake gooyaan sanadna soo wareega laga rabaya ayb sekada masaajid laga dhismayo mustashfayaad isbitaallana laga dhismayo dadkii la sheegaa la siinaya xataa sekada ku bixiya masaajid baan dhisaynaaye culimo hadda ka hadashoo kale waa jidhaayo qaarkood laga yaabo inay lagama yaabo la ogyahay inay ogol yihiin laakiin maya waa inaan la siin hadduu intuu masaajid ka dhiso deynoobo yihaaho deyn baa lagu leeyahay ha la siiyo laakiin masaajidki baan hadda dhisaya ayaa seke ku bixinaya kusoo dara maya iyo isbitaallaya wixii la mid a ayb taasina wata qofka zakada la siiye xoolaha wuxuu ku samaynaya isagay jidhaa qofka zakada bixiya ma dhihi karo xoolahan waxaan kuu siiyey waa zako xajki ku aad iyo cumradii kama sidaysan zakadu u asaxayn fii suurati dafci tadaakuri اlxaji wاlcumra waxaan kuu jaray tegidkii xajka iyo kii cumrada lacagtii zakadaan ka jarayaa sidaysan suurtagalo ahayn waaye qofkii xoolahu zakada ka bixin lahaa baa laga xaday ama waa ka baabi-een mana makansan inuu zakada bixiyo sakadii waa ka dhacday laakiin isagoo bixin karay hadduusan bixin xoolihiina baaba-aan waa laga rabaa qof baa dhintay zakana waa lagu lahaa xoolihiisa intaan la dhaxlin baa sakada laga bixinaya waxaa jidha sakada xoola sadaqo kaloo sunno ah oo aan faralba ahayn oo iyana ajar badan itaqu naara walow bishiqi tamratin naarka casbada walow xaba timira jeexeed ba allah ka dhigay xadiidka bukhaari iyo muslim waa sunno la adkeeyey in qofku wax iska sadaqayso qaraabada iyo maxaarimta inuu siyaa sii fiican deriska iyo saaxiibada iyo dadka baahan baa kusii xiga waaye inuu sadaqada qarsadaa way fiicanta qofka wax sadaqaysanaya baahidiisa wax ka dheeraada ha noqoto iyo reerka ehelkiisa laga rabay nafaqadooda wax ka dheeraada wuxuu jecel yahay hala baxo wax liito xunna lama baxsho kii fiicnaayo la helaya haddii wax la bixiyana manni iyo galladaysi iyo qofkii in la dhibo ma fiicna ajarkii baa qofka ka dhumaya ka baaba-aya qofku inuu baryotomo waxa laysiiye la yidhaahdo isagoo hee aan u baahnayn iyana ma bannaana in wax lagu sadaqayso dadka ahlu cilmiga iyo dulaabta cilmiga baranaysa waa wanaagsanto waa sunni qofka qanigaayoo hanti haysto ilaahayna ku shukriya baa ka fiican baa la yidhi mid faqiir ah oo laakiin faqrigiisana ku sabraya haduusan ku sabrayn iyadu kaba sii darane waaye qof baa wuxuu nadar ku galay ilaahay waxaa nadar u galay bisha ramadaan inaan xoolaha qof miskiin oo baahan siiyo suu wuxuu arkay intaanba ramadaan la gaarin bishii ramadaan ka horreysay buu wuxuu arkay qof baahan oo tabcaan ah ma siin karaa ha siiyo wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab